asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka caweysin ee caawa iyo darjad barnaamijka dhegeystayaal waxa uu caawa idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso waana habeen talaadaha ee arbaco soo gelayso taariikhdana ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka februaayo sanadka labada kun iyo toddobiyo toban barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalk oo masiibo qaran ku tilmaamay abaarta dalka ka jirta kadib shir looga hadlayo abaarta oo maanta ka furmay magaalada muqdisho madaxweynaha puntland oo mar kale ku celiyay dad dana shakhsiyadeed oo gaara leh inaan loo burburin danta guud isagoona sheegay dowladdiisa inay wax badan ay dulqaadatay guddiga abaaraha ee degmada burtinle oo sheegay in xaalado adag oo dhinaca abaaraha ay ka jirto deegaano hoos yimaada degmada burtinle biyo la-aan ka jirta degmada godob jiraan oo ka tirsan gobolka nugaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka caawiya daljir aynu idinkugu soo gudbin doonaa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsiinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawa iyo daljir hagaag barnaamijku waa caawiya daljir xarunta daljir ee boosaaso ayuu idinkaga imaanaya iminkan kusoo dhawaada qodobka ugu horeeya ee barnaamijka madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka daafuray shir heer sare oo looga hadlayo abaaraha dalka ka jira waxaana shirkan ka qayb galay xubno ka socday beesha caalamka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira shirkan ayaa inta uu socdo waxaa lagu falanqeeyey xaaladaha abaara ee ka jira guud ahaan dalka soomaaliya iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo madasha khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu ku tilmaamay xaaladda abaare ee dalka soomaaliya ka jirta inay tahay mid musiibo qaran ah oo loo baahan yahay in si wadajir ah lagu soo jeesto sidii wax looga qaban lahaa haddaba kusimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cumar cabte ayaa warbaahinta u sharxay waxa kulanka maanta ka soo baxay saaka waxaan sugu nimid shirkan oo ah shir uu madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo uu isugu wacay si looga hadlo ama loogu looga dhawaaqo in dalkan uu ka dhacay musiibo qaran marka la eego abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee abaaruhu wataan ee saameeyey soomaaliya oo dhan taas iyo waxa kale muhiimadda kale la saarayay waxay ahayd sidii maxaa la idhaahdaa hay-adaha iyo dowladaha la shaqeeya soomaaliya ee kala shaqeeya dhinaca howlaha bani aadamnimada iyo howlaha kale ee ee maxaa la idhaahdaa horumarinta intaba in laysku dayo oo lagu derdergeliyo inay wixii ay qabanayaan ay dhaqso u qabtaan sidoo kalena warbixinno ayaan kaga dhegaysanay dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo ay kaga warramayeen xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo waxyaalaha u sii daran ay u baahan yihiin in lala qabto taasna waxay uun sii wanaagsanaysaa sidii waxwada qabsigu uu hagaagi lahaa sidii looga wada shaqayn lahaa dhammaan in laga hadlo ama wax laga qabto abaarahan maanta soomaali oo dhan aafeeyey waxaa kale iyadana warbixin halkan ka bixiyey guddiga heer qaran ee abaaraha oo waxqabadkoogii intii ay qabteen iyaguna halkan ka sheegay markaa guud ahaan waxay runtii si fiican ayuu u dhacay waxaana ilaahay ka baryaynaa in hawshii ay imanka halkaa ka sii socoto waxyaalaha loo baahan yahay maanta waxa weeyaan in laga hadlo waxaynu horta qabsan karaynaa inaku haddaynu nahay soomaali sidee baynu aynu u dardargelin karaynaa inaynu walaalaheen wax la qabanno inta aanan ka hadal cid kale inay wax noo qabato marka taasna waxaa la rabaa dhammaan xukuumad iyo shacbi intuba inay kacaan oo iyaguna isku tiirsadaan sidii dadkooga iyo dalkooga ay wax uga qaban lahaayeen oo markaa laga samato saaro ilaahay idankii maxamed cumar carte kusimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad doonaya dano shaqsideed inay u burburiyaan puntland waxa uu xusay in la iska daayo bunbuniinta warar aan jirin oo dadka lagu kicinayo sida uu yidhi madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu sheegayo dadkaasi inay iska sugaan wakhtigooda oo ay soo sharaxaan marka la gaaro sida uu yidhi madaxweynaha puntland waxauu hadalkan uu ka yidhi xilli uu xariga ka jarayey munaasabad ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso oo lagu xariga looga jarayey keedka ahaamaha shidaalka ay diyaaraduhu ku duulaan iyadoo xaflad arrintaas ku saabsan oo si weyn loo soo agaasimay maanta lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso xasan haykal ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaas mahadsanid
munaasabadan lagu daahfurayay keedka haamaha shidaalka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaasa xubno ka tirsan golayaasha dowladda maamulka gobolka kandegmada nabadoono culimaa udiin ganacsato iyo marti sharaf kale ugu horeyntii madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu dhagax dhigay goobta laga hirgeliyey keedka haamaha shidaalka ee boosaaso mashruucan haamaha shidaalka ee laga hirgeliyey garoonka caalamiga ah ee magaalada boosaaso ayaa waxaa hirgelisay shirkadda caalamiga ah ee b s association bowl company maamulaha guud ee shirkadda gorof maxamed xasan iyo maamul ku-xigeenka asad gufure ayaa dhankooda ah madasha ka hadlay waxaana ay faahfaahin ay ka bixiyeen mashruucan iyo xilliga uu soo bilowday
ayugu nooc ka diiwaangashan oo feedhowrka quality controlka inay baartanad ka tahay oo ay baarayso oo ay shahaadadiisii iyo feedhowrkiisii aan halkaa keennay aananna u keenin inay gaaskaa diyaaradaha keliya baartay aan doonayno inay quality control puntland ay u ahaato hormuud dowladduna ay ku gacan siiso waxyaabaha caalamka khatartayna gelinayo o dhan in feedhowrkaas loo isticmaalo
maanta waxaa maaragta ilaahay mahadiisa aeroboorka boosaaso ee shidaalka ka baxaaya in uu yahay shidaal standara isla markaana ay sartifigaraysay shirkadda s t s isla markaana standardkii internationalka ahaa oo jictri maaragtay joint inspection maaragtay group ay dejiyeen weliba qaybtii jir ee wanka loo dejiyey aanu dhammaystirnay haddaba dhagaxdhiga kadib ayaa waxaa howlka xafladda daahfurka lagu qabtay ka hadlay wasiirka duulista iyo hawada garoonada puntland xasan cadde waxa uu ka warbixiyey muddadii sanadka ahayd oo uu garoonka dhisnaa iyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda duulista iyo hawada communicationka garoonka ama isgaarsiinta caalamiga ah si inuu dhowaan la rakibi doono raadiyaashii iyo qalabkii isgaarsiinta oo garoommada ee international ku rakibnaa oo noo soo dhow xataa raadaaradii la keeni doono oo diyaaradu markay ka soo kacaan dubay ama nairobi ama meel kasta halkaa iyagoo jooga laga ogaan karo lagana la xiriiri karo arrintaasna way noo socotaa sidoo kale arrintii bawerka ama ama korontada garoonka iyo solar inuu garoonku si independent power u helo oo twenty four hour dabkiisu joogo iyadana fidinteedii baa noo socota marka riyada iyadoo ama dreamka iyagu waxaa weeye fishanka iyagu inuu garoonkaani ka qayb qaato ama uu noqdo garoomada ugu horeeya soomaaliya oo aanu meelo badan aanu insha allahu number one ku gelin already runwayga ugu ugu wanaagsan soomaaliya ama siday balladadu noo sheegay east africa ayaanu meeshaan ka hergelinay fiyuulka ugu horreeya ama ugu wanaagsanaa baan ka hergelinay marka waxyaaba badan inaan number one ku qaadanaan rajaynayna insha allah idinkuna aad nagu taageertaan aad baadna umahadsan tihiin waxaan waxaan ka cudurdaaranaynaa aan sheekh daahir una weydiistay arrimaha luqadda iyo xayeysiisyada iyo waxyaabaha soomaaliga iyo carabiga iyayna ku badano waa sax weeye arrintaasi annagoo waktiga nagu yaraa ayaa luqadda idii isku badatay laakiin marka dambe waan ka taxadari doonaa inaanu luqabada carabiga soomaaliga iyo luqadaheenna aanu aada ugu badino insha allah waktigan aanu ilaalin doono mar labaad waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha oo hawshaa nagu hogaaminayay dowladda oo dhan iyo ganacsatay nagala qayb gashay sheekh daahir oo cabdi oo ka mid ah culimaa udiinka ugu waaweyne puntland ayaa dhankiisa beelaha degan gobolka bari iyo sidoo kale gobolada puntland ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida puntland
dowladda waxau dhan cabashadu waa badan tahay nin kastana waa yaqaanaa eediisa nin xil qaaday eed qaad waxyaalaha dadku ay ka cabanayaan oo badan oo bulshadu ay ka cabanayso dowladdu waxaa loo baahan yahay wax badan baa waxbaa la qabtay hadda riboortkaas intii dowladdana joogtaa la furay degadda waxba laga qaban baa kolley ilaa hadda ma arag laakiin la yidhi jidad baa uun kolley la furay waxyaalaha jira dowladdu ay ku tallaabsatay dowladdana waxaa loo baahan yahay dadkii doortay oo keenay kursiga waxyaalahay ka cabanayaan oo ciiddaa ka badan oo suuroobi karta inay dad kalena uga faa'iidaystaan in ay wax ka qabato oo ka soo baxda iyadana xilka saaran oo dadka hadalkooga dhegaysato oo nin hadduu badda ka soo hadlo hadalka uu badda ka sheegayo dowladdu ay ka jawaabto oo keenta wax cad oo dadka qanciya inay keentaan loo baahan yahay dowladdana waxaa laga rabaa dadka inay inay dul qaadato kow dowladdu wayna dul qaadataa dowladnimadu saas weeye haddii qori laysu qaato wuxuu dadku waa qabaa'il qabaa'il baa loo sii kala tegi dowladdu wayna dul qaadataa kow haddii maaragtay arrintu khatar tahay dowladdu dee kolkaa gaban mayso waxay noqonaysaa in iyadii dabeesha soo gasho laakiin dulqaadashada iyo hadalka wanaagsan iyo dadka loo dhimirsiyo iyo dadka loo naxariisto iyo waxay ka cabanayaan wixii laga awoodo oo laga qabto iyo wixii loo doortay dowladduna inay wixii ka qaban karta ka qabato waa mas-uuliyaadka saaran weeye dowladda ee madaxweyne cabdiweli uu madaxa hadda ka yahay oo dadkuna ugu yahay dowladna ugu yahay dadkana waxaa laga rabaa inay maaragtay mas-uuliyadaas kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi inay maaragtay gartaan intaasaan odhan lahaa sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo bogaadiyey horumarka kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland ay ku tallaabsatay
sababta waxaa weeye horumarka aan u baahannahay inaanu hello maalgashiga aan u baahannahay inaanu hello wax dowlad samayn karta maa laakiin dowladda waxaa la rabaa oo keliya inay wax ishaarto inay wax tilmaanto inay soo dhoweyso inay u fududayso cid kasta ee horuma samaynayso taas ayaanu naga noona mabda wax badan baana runtii arrimahaas ka bilowday dabcan shidooyinka soomaaliya ka jira oo muuqaalka guud aan la qabno soomaaliya markii la yidhaahdo dee soomaalida waa istaqaanaayo dhulku waa kala roonyahay waa kala duwanyahay waana kala amni fiican yahay laakiin de soomaaliya waa soomaaliya markii soomaaliya la yidhaahdo qofka ajnabigaa dafti kala u soo baxay marka inaan wax badan muujino oo dalka la gado la iibiyo la sheego in waddanku amni yahay in maalgashi la suubin karo in la imaan karo waxay u baahantaa siyaasad wanaagsan iyo dhiirigelinta laga rabtaa annaga dabcan dowladda waajibaa saaran amniga in adkayso haddaan amni jirinna de horumar ma jirayo dowladdu ma leedahay dhaliilo dabcan yaa odhanaya dowladdu dhaliil ma leh ma leedahay dowladdu lama yeelanayso maana badan kalan dhaliil ay leedahay laakiin waxaan rabnaa in dhalasha jihaadi ay leedahay nidaamka ay leedahay loo maro shirdaa waa ku dhawaajiya wuxuu yiri dowladdu inay dulqaad leedahay waxaan baranayaa dowladda jirtaa dowla ka dulqaad badan ma jirto waxaan baranayaa dulqaadkii iyo dabacsanaantii iyo naxariistii waxaa loo badbaaday dowladda waad sibcisan tahay marka hadda loo la isuma heli karo in markii la naxariista la yidhaahdo waa la jidicsan yahay oo wixii badoomo la sameeyo markii xoogaa la isuma la yidhaahdo dowladdu waa ay talax tegaysaa waa gardaroonaysa waxaan rabnaa marka ana waxaan rabnaa nidaam wanaagsan oo naxariis leh oo dimuqraasiyad leh dalkan in la isku hogaamiyo la iskuna maamulo laakiin waxaa ka digayaa dan shaksi ah awgeed in danta guud loo burburiyo oo loo waxyeeleeyo oo waxaan jirin oo been abuur ah dadka loo sheego bulshada lagu kiciyo taas ayaan ka digayaa sida uu sheegay dee ciddii barta inay meeshaan timaado wakti yar baa hare waktiga yar hayska sugta insha allah annagana waa u daynay umadaynaa beeradaynaa waxaan rabnaa marka inaan intii shaqadaa qabatay ina bogaadiyo inta kale oo mahagan dalka inay maalgashi ay ka samaysana inaan soo dhaweynin waxaa waa inaan idiin sheego maanta airboortkan airboort la isku hadlayn karo oo dee laabultiriyaasha yaalla iyo shidaalka yaalla ujeedaan tartiib tartiib insha allahu wau horumarayaa ee garoon caalami ah oo buntland iyo soomaaliya u ayno ayuu noqon doonaa waxaan kaloo idiin sheegayaa qaybtii u dambeysay faysku dambeeyey airboortka garowaana in uu dhammaan yahay qaybtii u dambeysay laamigahaan la saari doono wakti dhowsa insha allahu oo bila ka yar aan ku daafuri doono kuwo kalena aan rajeynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso xarunta gobolka bari oo daaha laga rogay sanadkii tegay ee labadii kun iyo lix iyo tobankii ayaa noqonaya garoonka uga catirsan gobolada puntland xasan heykel idaacadda daljir boosaaso
barnaamijku waa caawi daljir waxaana inta badan barnaamijkeena diiraddu ku saaraynaa xaaladda abaare ee ka jira guud ahaan dalka soomaaliya iyadoo maanta kulan arrintaas ku saabsan uu ka furmay magaalada muqdisho sida hordhaca barnaamijka aad ku maqlayseen haddaba meelaha abaaraha ay sida daran ay uga jirto waxaa ka mid ah deegaanada puntland degmada burtinle ee gobolka nugaal ayaa wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in xaalado adagoo dhinaca biila-aanta ay ka jirto degmadaasi iyadoona dadkuna ay bilaabeen inay ururiyaan gargaar biyo dhaamin ay ugu sameynayaan dadka la ildareen xaaladda dadka la ildaran xaaladaha abaaraha haddaba xogiyihii hore ee degmada burtinle kana mid a guddiga gurmadka abaaraha ee degmadaasi xaashi cabdirasaaq axmed ayaa u warmay weriyeene xuseen madar oo ku sugan xarunta darjir ee boosaaso
walaala magacay waa xaashi cabdirasaaq axmed kamid a guddiga abaaraha degmada burtinle hadda waxaan la soo xiriirnay inaan u cadeyno dadweynaha ku nool degmada buurtille iyo puntland iyo gobolkaba inay arrinta abaaraha ee degmada buurtille aada iyo aada u daran tahay annaga ka guddi ahaan inaanu abaabul galay sidii dadkaasi biyo loo gaadsiin lahaa runtii meelo badan baanu isku daynay inaan biyo gaadsiinay waana gaadsiinay waxaan iskuulaadka iyo macalimiinta iyo maamulayaasha iyo dhammaan ganacsatada waa la kulanay marka ugu horreya waxaan dhaaminay ilaa soddon iyo shan booto o biyaay oo ay bixiyeen reer buurtille haddana waxay bixiyeen biyo ku dhow toddobiyo toban booto shalay iyo maanta iyo darami waxaanu wadnay inaanu dadka magaalada gudaheeda ku nool ka arunno deeq isugu jidha lacag raashin iyo dhar oo dadka tabaaleysan ee degmada buurtilo iyo tulooyinka hoos yimaada ay xoolihii dhaafeen aan gaarsiino marka xaalada adag inaan la wadaagno dawladda iyo bulshadaba u marino inay xaalada degmada buurtilo maanta ay ku sugan tahay meel aada iyo aada u adag deegaamada qaarkood ay wadadii go'day sida wadada deegaanka godob yar oo buurtila u jira ilaa shan iyo labaatan kilomitr inaan ilaa laba maalmood wax gaadida gelin sababtaasna ay keentay wadadii oo go'day marka hay-adda meesho ee wadooyinka iyo wasaaradda hawlaha guudda waxaan ka codsananaa in wadooyinkaas iyadana go-aan ay kasoo gaaraan oo runtii ay usoo diraan cagacagafyo marka arrintaasaan rabnay walaala inaan idaacadda la wareegno lasoo xiriirnay una cadayno in arrinta aada iyo aada u adag tahay dhammaan dadka muxsiniinta ayaa wax la baxa ganacsato iyo culimo iyo wax kastana ay dadkaas walaalahooda oo aada iyo aada u tabaaleysan wixii raashin iyo biyo ay la gaari soo gaari karaan ay la soo gaaraan
biyahan aad sheegtay inaad dhaamiseen oo aad gaarsiiseen dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ma kuwa guddigu ay ka keeneen dhinaca maamulka dawladda iyo hay-adaha mise degmada keliya ayaad ka aruuriseen lacag oo biyaha aad ku dhaamiseen
walaal anagu lacagta deeq lacagta biyo anagu aan maamulay waxaan ka carurnay shacabka reer burtile oo iskugu jira iskuulaad iyo iskugu jira maxaan ku dhaha masaajidada wax ay gelinaan ka sameynay iyo idaacadda dalsir iyo idaacadda alxikma oo aan fadhiisanay oo aan dadka usoo gudbinay xaalada adag ee ka jidha deegaamada hoos yimaada deegaamada guddigu waxay soo sameeyeen tirakoob ay kusoo sameeyeen konton iyo lix deegaan oo hoos yimaada degmada burtile oo iskugu jira deegaan iyo tuulo runtii arrintaa waxaan la wadaagnay maamulka degmada oo guddiga magacaabay maamulka gobolka wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda xadma iyo hay-adda baasaweyn baa u gudbinay rikoodkii saxda ahaa ee aan kasoo arurnay deegaamadaas iyo xaaladda maxaan ku rahaa guud may ku sugan yihiin dadkaas inay u baahan yihiin iyo baadiya biyada marka dadaal tiro badan baa kolayba anagu sameynay waxaan islenahay dadka gudisa kasoo aburnay wax biyaa oo la keenay waxaa jira maxaan ku rahaa sagaashan boorto oo hay-adda baasaweyn ay marka qaybiso iyo maamulka degmada maamulka gobolka qaybiyeen oo laakiin ayada muddo bil ka hore ahayd laakiin muddo bil ka hore biyo la gadhaamiye waa waa dabeereed kadhaa kuwa anagu dhaadana ka dambeeyey waxaa kaloo jira laba afar deegaan oo hay-adda maxaan ku rahaa i r c ay u biyo dhaamis ka wado oo ay dheheen muddo laba bilood soconaya laakiin afarta deegaan marka laga reebo konton iyo kow deegaan oo kale waa maxaan ku rahaa xaaladooda aada iyo aada u lidataa oo maxaan ku raha biyo la-aan adag ka jidha marka kollay de annagu waxaan usoo gudbinaynaa haatan dawladda iyo maamulka gobolka iyo maamulka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda puntlandba iyo hay-adahaba in xaaladda abaareed ee degmada puntland ay aada iyo aada markan usoo liidato oo dayladhaantu maalinna maalinta ka dambaysa ay kasoo darayso marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada reer puntland iyo bulshada gobolka ee puntland ku nool iyo gobolka nugaalba iyo ummadda soomaaliyeedba inay xaaladda puntland ay ku sugan tahay meel aada iyo aada biyo la-aanteedu ay tahay eladhaanna inaan ugula wadaagno oo u dirno oo idaacadaha iyo telefishinadaba aan la wadaagno sababtaasaa keentay inaan maanta aan maxaan ku rahaa shirkaan tiraad qabanno aan uga hadalno xaaladda guud ee degmada buurtile ee dhinaca abaaraha meesha ay marayso dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen sida la sheegay maalinba maalinta ka dambaysa way ka soo darayaan oo dhibaatadu waa ay sii badanaysaa dadkii wax heli karay waxay u hayaameen meelaha ay xoolahooda ugu badbaadayaan waxaa haray dadkii jilicsanaa ee aadka u liitay oo ku haray deegaano badan oo hadda hoos yimaada degmada burtile iyo deegaanada kale hoos yimaada marka marka biyola biyo dhaaminta laga reebo maxaa kalood u qabateen dadkaa
walaalo waxaan samaynay inaanu maxaan ku rahaa wareegno inaan mikrofonna baabuur ku rakibno inaan dukaamada hor istaagno inaan xaafadaha hor istaagno inaan idaacadda dalsir iyo idaacadda alxigma u marino inay dadkooda ay ka u gargaaraan waxaan aruurinay raashin baa hadda wadnaa aruurintiis baan wadnaa dharkii baan wadnaa waxaan wadnaa inaanu maxaan ku rahaa aanu dadkaas sidii loogu gargaari lahaa aanu u samayno laakiin dadka laftiisa magaalada gudaheeda ku sugan baa aada iyo aada u liita oo runtii dad badan oo liita nala soo gudbinayaa dadka ganacsatada laftigooda culays tiro badan baa fuulay oo de waa dareemi ka dhahay xoolihii bay rareen oo dad shalay bay saddex bilood bay waxay rarayeen xoolihii haatan biyodhaamiskaa fuulay marka qof kasta runtii ayagoo dadku wax bixinayaan ba haddana culayskii ganacsatadii oo wax laga gadanaan sii fuulayaan qofkan reer miyiga ahi maxaan ku rahaa meel geeli buu ka biilayaa meel ariga buu ka biilayaa meel lo-di buu ka biilayaa meel dadka bil uga ba-an marka runtii dadka reer buurtile aada iyo aad baa ugu mahad celina wixii karaankooda way qaateen waxaana leenahay weli hawshu waa inay taagan tahay laakiin dawladda puntland iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas waxay la qaban karaan lasoo qabtaan lana soo gaaraan maalmaha nagu soo socdo runtii waxaan u cadeynaynaa ina haddaan wax degdega dadkaa loo soo gaarin ay runtii xaaladooda ay faraha kasii bixi doonto marka waxaan leenahay dadkaas waxaa loo qabto hay-adaha iyo dawladdana waxaan leenahay meeshaa ka kaceen runtii waxaa kaloo nasiib darre ayagoo xilli abaara lagu jiro oo xaaladda adag tahay inay dadkii asiyiinhi ay maxaan ku raa meelaha qaarkood ka hadlayaan meeshii dalkooda iyo dadkooda ay u gargaari lahaayeen waxaan leenahay dadka siyaasiyiinta ee dadka shacabkaa kicinayana war walaalihiin tabaalaysan ama abaaraysan ama dhibaatada hayso ugu bedela codkiina inaad wax ku gaarsiisaan ee ha u bedelinna dadka abaarisanaa inaad dhibaatada sii geysataan oo dawladdii iyo maxaan ku rahaa hay-adihii baa lagu mashquuliyo inay dhinaca kale u wareegaan dadka siyaasiyiinta meelaha qaarkood ka hadlayna waxaa lena dalkiina dadkiina u dabrada dawladda puntland iyo hay-adaha iyo culimada puntlandna waxaan ka codsanayo isimada ugu horeeyaan iyo dhammaan bulshaweynta in la isu gargaaro oo meelma meesha ka daran tahay oo qayladu kasoo yeedho runtii wada gacanta la saaray inkastoo sagaalka gobol ee puntland basiman yihiin waxaan leenahay dadka shacabka ee abaaraysan ee dhibaatadu haysato maanta siyaasi hadday nahay iyo haddii dawlad la yahay iyo haddii shacab la yahay iyo haddii isna yahay iyo haddii culimad la yahayba aanu ka wada fakarno dadkaas sidayna ku badbaadin lahayne yayna ku mashquulin wax macano daraa oo dalkeena iyo dadkeeda burburinaya intaa laftigeeda inaan usii raaciyo waan waan waan cusaya walaal waayahay dadkan aad kaalmada gaadsiinaysaan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen ma dad miyiga ka soo hayaamay oo degmada burtilla soo gaaray baa mise waa dad aada ugu tegaysaan deegaamo fogfog ee degmada ka durugsan
walaale maxaan ku raha runtii markii bilmultilan baa hadda deegaamada burtilla hoos yimaada konton iyo lix deegaan wayaan ku yidhi deegaanka caris oo kale burtilla boqol iyo labaatan kilomitr ama boqol iyo toban kilomitr buu u jiraa meesha la yaha hayaanle maxaan ku raha waxa ahayd meesha la yaha caracas oo kale burtilla waxa u jiraa sagaashan kilomitr dadku waxay ku soo urureen oo soo aadeen maadaama booyadihii qaala yihiin laba boqol oo doolar saddex boqol oo doolar meelaha qaarkood baryaha loogu beenayo inay ku soo aruuraan meelasha ceelasha oo maxaan ku dhaha ay ceelasha xoolihii usoo dhaweeyaan markay ceelka xoolihii usoo dhawaayaan xoolihii ma aroorayaan waxaa arkaysaa neef intii la kaxeeyo markuu maxaan ku dhaha seexada afkeeda joogo kale laga soo harayo waxaa la diidayaa maadaama reerka aysan gurguuri karin in neefka ku aqbaktiyo marka bacay qaadanayaan qaarna baraayay ku subanayaan qaarna bacay biyo ku subanayaan awood ay booyadihii maxaan ku dhaha meelaha fog ugu geeyaan marka waayeenna dadku waa soo aruureen oo waxay ku soo aruureen maxaan ku dhaha magaalada geesaheeda ama shan iyo toban kilomitr ha u jidho ama labaatan kilomitr ha u jidho meelay isleeyihiin booyadu wax badan ama boqol doolar ama boqol toban doolar bayna ku beenaysaa sababahaasaa keenay dadku inay soo dhawaadaan maganow dadkii deegaamada hoos yimaada buurtile dhammaantood runtii qayladhaantu waa isku silman laakiin meesha hadda waxaa oranaha weeye dadkii xoolihii laga raray qaarkood iyo qaar badan oo xoolihiiba dhaafteen oo waxba haysan inay magaalada agagaarkeeda yimaadeen inay meeshaas maxaan ku dhaha iska fadhiyaan marka dadkaasaan rabnaa inaanu waxaanu helay oo ka qaadnay shacabka reer buurtile oo raashin iyo dharba iskugu jira inaanu u qaybino oonu gaarsiino marka sababta markasta aanu maxaan ku dhahaa aanu qaylinanana waxaa naga kalifaya in dadka yaga iyo dalka yaga sidii loogu gargaari lahaa oo cunno loogu gaarsiin lahaa ama biyo loogu gaarsiin lahaa aanu labla wadaagno shacabka markastana waxaan umahad celinaynaa idaacadda radio daljir oo runtii ka qayb qaadata sidii dadkan tabaalaysan ama abaaraysan ay waxa loo gaarsiin lahaa oo runtii nagu kaalmaysay inaanu markasta aanu u gudbino bulshada ku nool degmada buurtile iyo puntland ama soomaaliyaba inay codkay gaarsiiyaan ooga mahad celinayna shacabka reer buurtland waxaan ugu maxaan ku dhahaa ka codsanaya sida aad shalay gurmadka u samayseen weli gurmadka inima dhammaan ilaahayna aan u noqono oo dadka soomaaliyeed ama dadka reer puntland waxaan leenahay dhibaatadii ayna goysanay oo fidnaadimaakas ay bikum ahayd gacmaheena waxayna ku kasbanayd ayna yaale aan istikfaarka badino markasta roob doonta iyo khayrka hala badiyo wasaaradda cadaaladana waxaan ka codsanayaa barnaamijka ay joojisay ahaa dadka inay roob doonaan inay dib usoo abaabusho oo roobdoon ay ku dhawaaqdo oo roobdoonta ilaahay subxaana watacaala la baryo ilaahay baa ina kaafin kara oo dhibaatadan iyo abaartan ba naga saari kara iyo colaadaba marka walaalle dadkaan rabna inaan wax gaarsiino waa dadkaas weeyo aad xoolihina dhaafeen aad iyo aad una u tabaalaysan waayahay waxaad sheegtay in ay hay-adda baasaweyn dhowaan biyo gaarsiisay dadkan qaarkood adinkuna aada hadda wadaan dadaal badan oo aada wax ugu qabanaysaan ugu dambayntii ma jiraan cid kale oo gacan idinka siisay sidii dadkan wax loogu qaban lahaa maxaadse ku baaqi lahaydeen
walaale muddo bil ka horeba baasaweyn waxay bilaamisay sagaashan booto dee bil ka hore waa dareemi kadhaa maalinba maalinta ka dambaysaba maxaan ku dhaha madaro way caddaynataa inay teledhaantu meelaha kasoo darayso laakiin haatan waxaan caddaynaynaa muddadaa bishaa ka hor ilaa haddeer maalinta aan kula hadlayno maalin maalinta inay kasoo darayso xaaladuna soo adkaanayso waxaan ugu baaqayaa maxaan ku dhahaa maamulka gobolka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda puntland oo ugu horeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenta iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo labada goloba isimada ganacsatada dhammaan culamaa udiinka iyo hay-adahaba in dadkan wax lala soo gaaro oo la kaco oo dadkan sidii loo badbaadin lahaa ilahay waa wax badbaadin karee oo biyihii daadba loo keeni lahaa falankeed la qabto qayladhaantaasaan diraynaa waxaanu caddaynaynaan dadka aada iyo aad maxaan ku dhaha xaaladadu adag tahay si gaar ah hay-adda wadooyinka meesha iyo wasaaradda hawlaha guud waxaan ka codsananaa udhaxaysa gobob yar iyo meesha la yaha buurtile oo runtii ay aada iyo aad maxaan ku dhaha xaaladada u liidato inay wiigaan gurihiisa ama maalmahan bay kasoo jawaabto ay usoo didho cadacadaf lagu banaynayo ciidii iyo maxaan ku dhaha meelahay dad ka cabanayaan cabashadaasna runtii waa noo dheedha iyadoo awalba abaar lagu jiro waa wadadaas oo maxaan ku dhaha aada iyo aad dad badanna joogaan deegaamo badanna ka shisheeyaan wadadeeda xumaatay taasna waxaan ka codsananaa fariinta u diranaa hay-adda wadooyinka puntland ee meesha iyo wasaaradda howlaha guudba in arrintaas si darbada uga soo jawaabto dhammaan bulshaweynta kalena waxaan leenahay oo dadkiina walaalihiina muslimiintaadoo aada iyo aada u liita meel kasta ha joogana ha loo gargaaro intaasaan leenahay xogihii hore ee degmada burtille ee gobolka nugaal xaashi cabdirasaaq axmed ayuu kaasi ahaa dhanka kale waxayna biyo la-aan daran laga soo sheegayaa deegaano hoos yimaada degmada godob jiraan ee gobolka nugaal haddaba qaar ka mid a dadka deegaanka warguduud oo hoos tagta degmada godob jiraan oo lasoo xiray radio dalger ayaa waxa ay ka hadleen xaaladaha iminka ka jirta halkaas ee dhanka abaarta bismillaahi raxmaan iraxiim anigoo ah yuusuf xareed geesood waxaan ka yimi meel baayi ka jirto oo ah baadiye baadiyahaas haddii wakti dhacay oo la guuray dad aanu hadda ka hadli doono tirakoobkooda iyo inta ay yihiin baanu ku harnay danta baana reebtay waanu guuri weynay bacdina tabar ka dhacda maa tabar uma kordhin adugu meeshaasi meel baadiyaa weeye oo layska yaalo laga dhaqaaqi waayey haddii la yidhaahdo degaan waxay ugu dhowdahay meel yaha wargaduud waxyaabaha dawladdu iyo dadweyneba dhammaanba intii abaaraha waxa weeye gacan qabadkeeda hawlaheeda waxa weeye u xisaarayd ama meel gaargaarsiinaysay wixii ay ka galeen nama soo gaarin annaga iyo tuulada layaha wargaduud waxaan malinayaa waxaa koosgeliyay wargaduud waxay ka tirsan tahay degmada godob wargaduud meel laga guuray bay ahayd waxaan malinayaa in lagu tiliyey meela cidiba joogin sababtoo ay tahay annagu waanu arki lahayn been la sheegi mayno haddii dantaan iyo baahidaana qabsatay waanu usoo sheeganay guddiga abaaraha dawladda iyo haddee dantaba magaalada dhammaanba wixii baanu dantayada iyo baahidayada u sheeganay haddii intaas baan ka hadlayaa in wax naloo ka qabtana aan doonayaa biyo waxa uu ahaa baabuur wax lagu doono oo dadku weliba ku tabar xun yahay biyi waa la waayey weelalaq meelayahay iyo meelahan wax laga soo qaadi jiray jiriiban iyo waxay noqdeen matoorkii godob meeshaasi dad dadku waa u yaqaanaa dalka meel farlaysa layaha weeye konton iyo siddeed qoys baan aaggaa ku joognaa biyahaasi waxay noo jiraaniin ilaa saddex masaaf bismi illaahi raxmaan iraxiim anigoo ah xuseen maxamed warsame waxaan ka hadlayaa xaaladda jirta abaaraha oo waxaanu ka imi meesha la yidhaahdo wargaduud baa degmo ugu dhow meesha aan ka imi waxaana la yidhaahdaa magaceeda farlayso meeshaas degmo ahaan waxay hoos tagtaa godob jiraan baa la yidhi waxayna dadka ku haray abaartii laga guuray waxay waayeen waxay ku guuraan waxay waayeen hanti lacageed ay ku guuraan waxay waayeen gaadiid ilaah baa ku ogaa halkaa wax ugu yimana lama arko sidii ay u hareen baa arrintoodii weli u xirnayd waxay ka daba tegi jireen dhuuni biyood oo ilaahay u geliyey isaaqa dabxasha alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin deeqa ilaah baa laga dhargaayay biyaa uu baraagaha ugu shubay biyihiina waa ka dhammaadeen toddobaadkan laysuguma imaan waxaan ka war helay in laga tiriyey wixii degmooyinka u dhacay wixii meel laga guuray oo kale inay qorantay wax u soo baxayna aan la arag sidaa daraaddeed baanu degmada iyo dawladda iyo gobolka iyo guddiga abaaraha iyo culimaa udiinta waxaanu ula soo cararnay baahidaas oo jirta daraaddeed biyola-aan xoolihii iyo dadkii oo isku mac taagan dalka iyo dawladda waxaanu rabnaa in wax naloo ka qabto si deg dega inaanu u helno gacanqabadka dawladda iyo guddiga abaaraha sidaasaan baan sheegaynaa haddii allaydmo insha allah waxaanuna jec rabnaa si deg dega in naloo ka arrintaas qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka wargaduud oo hoos tagta degmada godob jiraan ee gobolka nugaal ayay kuwaasi ahayeen dhanka kale qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka deegaanada hoos yimaada degmada ayl ee gobolka nugaal ayaa cabasho ka muujiyey jarista dhirta oo ay sheegeen in halkaa ay ka bilaabeen kooxo enji-owya ah sida ay yidhaahdeen kuwaas oo lacago ku bixinaya sidii dhirta halkaas looga jari lahaa nabadoon xasan maxamuud oo ka mid ah nabadoonnada degmada ayl ee gobolka nugaal ayaa sheegay in khilaaf arrintaa ku aadan inay ka dhex abuurtay bulshada deegaanka iyo weliba dadka dhirta jara xuseen cabdi jimcaale madar oo xarunta daljir ee boosaaso ku sugan ayuuna u waramay nabadoonka
idaacadda waa salaamaynaa madarow idaacadda daljir iyo shaqaalaheed oo dhan salaamaya afariyo boqolka magacaygu waa xasan maxamuud cadda cilmi waa nabadoon dheeliye waxaan ka cabanaynaa deegaanka si oo dhibi ka jidho oo la- dhirtii ay xooluhu abaar baa jirta een xooluhu dooxooyinkii iyo dhulkii aanu ka ilaalin jiray geed in la gooyo neefgeed uu goosto maahe in goof geed gacantiisa ku gooyo ama gaari taayir mariyo aanu ka ilaalin jiray waxaa naloo in injo oo uu ku qaatay mashruuca caynkaasa Een, dadka abaaraha jira lacag baa laydin siinayaa baa la yidhi dad aan een, wixii aan cawaaqibka shaqaynayn oo oo rabin waxay yidhahdeen lacagtaasaan qaadanayna baahi iyo dhibaato iyo abaar baa jidha waxaan cunayna dhirta iyo dhulkaan jarayna wixii wax garanayana baahida ma taabijeelina waxay yidhaahdeen ma aanu ma jari maayo dhirta waa maxay qandaraaskan lagu jarayo dhirta ee aad sheegtay oo weliba Waxay- dadka deegaanka waxay- lagu maalgelinayo waxay ugu magacdaraan xaarxaar laakiin ma aha kanu xaarxaar waa mid nabaad guura dooxooyinkii xooluhu isugu imaan jireen oo geedku ugu damayn jiray dhirtii geedkii dooxada ka soo bixi jiray oo hadda abaaray la yaxday xooluhuna ay baa la- baa la- baa la cirib tiraya xaarxaar maxaad ula jeedaa noo jilci xaarxaar qolada baa baa hadalkoodu yahay waxa wata laakiin magaca xaarxaar qoladaasaa ula baxday injo-ooyadaas iyo hay-adaha bixiyada xaarxaar ugu magacdaray wax hay-adda maalgelisada mashruuca uu ka qaatay waxay tahay ma ma garanayno annagoo arrintu maantayna soo gaadhay dhulkii waanu ka hadalnay waxaanu nidhi waxa laga qabto ee, degaamadii baanu la hadalnay laakiin galabta dadkii waxaa isu dhib dhib baa ka jidha hay-ad eh, qolada la yidhahdo dowladda wasaaradda xuquuqda iyo deegaanka arrimahaas aad bay ugu kuurgeli jidhay waxay ka bixisay wax badan bay waxay eh, tiri dhulka hala ilaaliyo sidii dhiboo loo geysanayo deegaanka hanaloo soo gudbiyo inay idaacadda ay ka- ay ogaato oo wasaaraddu ogaato eh, eh, si baanu doonaynaa ay arrintaas ugu gudiso oo idaacaddu gudiso nabadoon een, sidaad sheegtay deegaanadu waa deegaano aad badan oo hoos yimaada degmada ayl marka een, ya- deg- deegaanada ma noo sheegi kartaa een, intay dhan yihiin tuulooyinkaas degaamadu degaamadu waa tu- tu- tu- magaalada la yidhaahdo qarxis iyo magaalada la yidhaahdo ceelmadoole meesha hadda kolley in la fidiyo waa la rabaa laakiin dhibaatada meesha lagu hayo arrintu ay ka jirto waa labadaa degaan waa gartay arrintan hore cabashada dadka bulshada ma uga keeneen mise waa wax dadka bulshadu ay raalli ka yihiin wax khilaaf ahse ma ka dhashay inta een, xaarxaarka uu socday ama jaridda dhirka ay socdeen khilaaf baa ka dhashay oo galabta waxaan anigu ka hadlayaaba waxa weeye dadkii deegaanka ahaabaa inay dhiig kala galaan oo xabad isku dhufaaniin ay taagan tahay oo dadna waxay leeyihiin la goyn maayo dhirta lacagtana danayn mayno la sheegayo dadna waxay leeyihiin qoryay u sitaan oo waxay leeyihiin waa jarayna hay-adii qoladii injo-ooga ahayd oo arrintaa geysayna waa ma joogto galabta waa ka tustay waa ka maqan tahay dhir badan oo hadda la xasuuqay oo tuursan oo baabuur ayan qaadi karinna waa waa naloo sheegay annaguna waxaanu ka ilaalin jirnay xaggee loo qaadayaa dhirta dhirta xaggee loo qaadayaa lama qaadayo waa tuunseen waa tuunsan yihiin waa la jaray dad jara waxaa loogu warramay meesha waxaa laga jeexayaa kolley waxbaa lagu beeri doonaa wuxuu wuxuu yahay ma naqaan waxaa anagu waxaanu u aragnaa in dhibaatada lagu beeraayo adinkoon hubsanin waxa lagu beeraya waxa ay yihiin oo in bulshada dan u yihiin iyo in aysan dan u ahayn miyaa ka dagaalamaysaan maba lagu beeri karo waxa awal ilaah nooga sameeyey oo meesha noogu colaa wax ka fiican maba naloo ku beeri karoba maba jiraaniin ma- xoolaha xoolaha ummadda oo puntland deegaanka ay aan hadda ka warramayno meesha inta roobku iyada keliya qabtay qaaday weeye xoolaha puntland oo eh, ama soomaaliyaba waxaanu aada iyo aada iyo aada u- u- u- idaacadaha uga u sheegaynaa idaacadda u sheegaynaa oo oo uga codsanaynaa inay gudbiso oo wasaaradda u sheegaynaa inay arrintaasi degdega oo degdega oo degdega oo degdega wax uga qabato dhiigintuusan ka dhicin dad baa isku haya waa gartay inta aa- aan hadda jaritaanka lagu jiro ma jiraan goobo horey dhirta looga jaray oo dhir kale lagu beeray oo intifaac leh hore ma u aragteen maya maya maya ma aanu arag wax wanaag ah oo dhir ah oo la beeray waxaanu arki jiray oo xaarxaarka nala oran jiray boholaha dhulka ay biyuhu jabsadaan oo boholaha dooxooyinka ku furma waa dhagax waxaa lagu wareejinayaa ogadooda waa lagu wareejin jiray dhibaato ma keeni jirin dooxadii bay joojin jireen inay usii gudubto warti midda kale ma aha mid ji- tii ma aha ee waa mid dooxadii la googoynayo oo iyadii la qodayo dhexdeedii iyo iyo meesha xooluhu isugu imaan jireen oo daaqi jireen birtiina laga jaraayo waa hagaag ugu dambayn maxaad ku baaqi lahayd mar haddii aad soo aragtay meeshii goobta waxa yaalla odayaashii deegaankana aad tahay
waxaan ku baaqayaa meeshaas dawladda wasaaradda ay ay- ay khusayso oo wasaaradda duurjoogta iyo deegaanka idaacadda oo aada u faafisa aa ku mahadsan in meeshaas een, aan wixii la gooyey go-e wax dambe oo dhibaatana aan loo geysan lagana qabto wasaaradduna ay tagto
kaasi wuxuu ahaa nabadoon xasan maxamuud oo ka mid ah nabadoonnada degmada ayl ee gobolka nugaal oo u warameeyey xuseen madar barnaamijka caawi dalijir ayaynu ku guda jirnaa qaybihiisa dhexe diblomaasi soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in faragelinta shisheeye ee dalka soomaaliya ay ku yaraan karto wada shaqayn fiican oo dhex marta dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada maxamed maxamuud nuur caalim ayaa sidoo kale sheegay faragelinta shisheeye ee maanta faragelinta shisheeye ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu horey uga dhawaajiyay ay tahay mid muhiim u ah kalsooni inay kala helaan madaxweynaha iyo shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay in wada shaqayn dhex marta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay meesha ay ka saarayso faragelinta sida uu yidhi
madaxweynuhu wax badan buu ka hadlay arrinta faragelintuna waa wax jira si toosa oo fiican uu hadlay waxaan rajaynayaa in madaxweyne farmaajo uu la soo baxo diblomaasiyad aan cana badan gelin maadaama wadamada dariska ah fariinta u dirayay aan u baahanahay shacab badan baa ku nool wadamada dariska ah dagaal qabaa'ilaa ka dhaca dad badan qaxootiya ku nool marka waxaan rajaynayaa gaalkacayana waa magaalo laba qabaa'il qaybisa labada arrimood wuxuu u baahan yahay dulqaad inuu u muujiyo taas u rajaynaya waa tahay marka hadalka madaxweynaha ee la xiriira faragelinta bal ka waran iyo waktiga uu ku soo aaday madaxweynaha waa hadalku doorashada ku soo galay wax cusubna maaha faragelintu noocyo badan bay noqon kartaa faragelintu waxay noqon kartaa in ciidanka hadda madaxtooyada jooga ee amisom ama kuwa jooga gobolada soomaaliya inay khalkhal siyaasadeed abuuraan waxay kaloo faragelintu noqon kartaa in maamul goboleedyada dowladda uu caarado sidii waagii horeba hogaami kooxeedyada loo adeegsan jiray madaxa soomaaliyeed marka waa in madaxweynuhu marka hore uu kalsooni ka helaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan maamul goboleedyada iyo dadka waxgaradka markaas faragelintu way yaraanaysaa hadday soomaali kala qaybsanaato faragelintu markaa waxaan noqonaynaa anagu inaan anagu soomaali haddaan nahay lagu weynayo waa tahay hadalkaa waxaad moodaa in madaxweynuhu uu kula hadlayay wadamada afrikaanka ah wadamada afrikaankana waxaynu ognahay in howlgalkan amisom iyagu soomaaliya ay u joogaan marka bal ka waran shaqadan amisom iyo midan igad ma wax kala madax banaan ba mise waa un hal shaqo
amisom igad waa regional organization oo saaxiibtinimo ah oo ka dhexeeya maamuled maamulada wadamada todobada wadan ah igad waa urur ka dhexeeya wadamada horn africa iyo uganda iyo koonfurta sudan iyo sudan eritrea waa urur saaxiibtino amisom waa mission ka yimid security consulka oo lacag au-da iyo dowladaha waaweyn baa lacag siiya marka amisom waxay waa waa african union waana ciidan nabad nabadgelyo loo galay soomaaliya inay gacanta ku hayaan aqalka madaxweynaha dekeda iyo waxyaalaha loo baahdo inay caawiyaan marka madaxweynuhu si fiican buu hadlay amisomna wuu ammaanay wuxuuna yiri waa in taariikhda soomaaliya meel laga geliyaa ciidamo soomaaliyeed ay nala dhisaan marka waxaan u arkaa in amisom ay diyaar u tahay inay soomaaliya ciidamada ay kala shaqayso oo haddii ay soomaaliya diyaar u tahay inay ciidamo wada samaysa wada samaystaan waa tahay dabcan xilligan hadda la joogo amisom meelaha qaar waxaa lagu eedeeyaa inay isaga soo baxaan oo ay soo faarujiyaan dibna meelahaas ay ugu laabtaan al-shabaab amaba dib ay u qabsadaan marka arrimaha bal ka waran shaqadaas amisom koonfurta iyo bartamaha ay u joogto
arrimahaas waxaa ka yiri lacagta ayaa ka soo daada dagaalka ayaa dagaal dheeraaday ah wadamada ay ka yimaadeen sidii burundi oo kale kacdoon baa ka bilaabmay weeraro qataraa lagu qaaday waad la socotaa ceel cad oo kale kenyaanka waa lagu weeraray ugandeska shabeelle hoosaa lagu weeraray burundi burxa kaba iyo bay ama walaweyn baa lagu weeraray marka amis waxaad moodaa sanadkii shan iyo tobanka iyo sanadkii lix iyo tobanka in weeraro badan lagu qaaday jabuutiyaanka bulo burdaa lagu weeraray marka dagaalku dagaal fudud maha waa dagaal aad u adag wey kaasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud nuur caalin oo ah diblomaasi soomaaliyeed caqil siciid cismaan maxamuud shanleyste oo ka mid ah odayaasha soomaaliyeed kuna sugan magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa radio dolger isagoo la hadlayay waxauu fariin u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona kula taliyay inuu muhiimadda koowaad uu siiyo sidii loo dhisi lahaa ciidamo qaran oo da- oo dalka uu yeesho
marka hore dalka isbeddel baa ka dhacay khayr qaba allah inoo ka dhigo baarlamaankii isbeddelka ilaahay sabab uga dhigay iyo madaxweynaha ay doorteen maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha uu soo xulay marka hore wou hambalyeynaya xilkiinan allah isku idinku asturaan leenaha baarlamaankana waxaan leeyahay wax wanaagsan baad qabateen oo sidaad doorashada u walhinayseen waa arkaaye halkaa ka miisa oo yo idinka janjeersan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa waxaan leeyahay waxaa idiin haray xukuumad caaqaba leh oo aad soo xushaan oo ka baaraan degtaan oo ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba raalli ka noqoto oo ku qanacdo oo hebel hebel loo yaqaan oo aan nina recommendation idiin keenin oo odhan hebelihii qore hoosta idinka gelina idinku aada xusheen dadka waa kala taqaaniin oo waayo araga oo mutacalimiina oo experience leh oo wax qaban kara oo qabyaaladu ku yartahay kollay dayn mayne oo nin jeclaysigu ku yar yahay oo ummadda soomaaliyeed raba oo ka naxaaya noo soo xulo ilaah baan idinku dhaarinay halkaa markaan ka gudbo maxamedow dalku waa og tahay intuu burbursanaa dalku wuxuu le lahaa ciidamo soomaaliyeed oo sharaf loo libaaxa africa la yidhaahdo ciidamadii waa burbureen qabaa'ilkay kala raaceen haddii hogaamiye kooxeed meel walba qabsaday iyo maamul goboleedna ciidamadii waa la barabixiyado derbiyaday fadhiyaan kuwii wax yiqiin bilays iyo military iyo asluub iyo nabad sugid iyo dhinac kasta ahaadeen waxaa bedelay ciidan beeleed tuuta loo geliyadoo qabiil lagu qaybsaday ganaadadii qabiil baa lagu qaybsaday sidii bariiska saakaa la soo kaxay iyadoo hawdkaa laga keenay geel ama arigu la joogo waa gaashaan la sare ama waa jana xidig iyo sargaalna waxaa bixin jiray xidigta koowaad waxaa madaxweyneha saxiixi jiray laba masalaana lagu qaadan jirin inuu kulliyad ka baxayo mutacalim yahay afartan sano soddon sano shan iyo soddon inuu shaqaynayo oo waayo arag yahay oo macluumaadka ciidamada oo dhan xafiday oo korka hayo oo ofishaala garabsaar la yidhahdo sidaa ku qaato dhisan yahay oo macallinka ciidamada yahay anigu ka mid baanahay raggii ciidamada soo saari jiray warshada ahaa korlayladii horaana meelba waa fadhiyaa u yeer oo idaacadda uga dhawaaq wixii nool oo dalka jooga waxaad arkaysaa iyagoo gacan saara oo hortaada tuunsan gobol walba uga yeer gobolaysiga iyo kala qoqobnaantana ha laga saaro oo ha ciidan isku mid oo fi soomaaliyeed ha laga dhigo meel walba ciidan baa jooga maamul goboleedo waxaa laleeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliya lama wadaago adeer lama wadaago ninka lagu qoray boosaaso laga qoray halka ugu dambaysa raasi casayr iyo kangardafuul laga laga qoray meesha layahay raas kamboni waa in la isku bedelo siday ahaan jirtay oo kambari laga qoraana uu ilaa baydhabo ilaa kismaayo ilaa banaadir ilaa bakool ilaa halkaa waa inuu tababarka ku galo kaa halkaa laga keenay waa inuu bari ku galo gobollada dhexe ku galo waqooyi ku galo siday ahaan jirtay waa in la isugu saandheeyaa ciidan beeleedka waxaa loo baahan yahay in la bisleeyo oo loo yeero waxaa laga soo kaxiyey isbaaro waxaa laga soo kaxiyey burcabadeed waxaa laga soo kaxiyey jiri halkaasaa xal lala moodi waxaa loo baahanyay inuu sagaal bilood galo ugu yaraan kii ku bislaan waayana sideed iyo toban bilood inuu galo hadduu ku bislaan waayo dalalka gacanta adag oo dariskeenna in loo geeyo ay tababaraan hunqaaciyaan waayo waxaa ka buuxa waxaynan aqoon wuxuusan aqoon buu qaata garaadaa lagu dhoobay meelay ka yimaadaan la aqoon madaxuu taagaya wuxuu isleeyahay sarkaal baatay waxna kama yaqaan ummaddiibu baabaha kaga dhigay ciidanka sidaa ugu yeera oo u dhis waxaan kaloo idiin sheegayaa ciidanka soomaaliyeed dawlad kasta oo soomaaliya ka dhacda ciidan iyo xaaskiisa cawriyey oo inkaari kaga dhacday ilaa tii aadan cadde ciidanku waa dulmanaa saddex afar qolaa dulmanaa laba waa ka baxday intii burburka ahayd dulmigii waxaa dulmanaa ciidanka waxaa dulmanaa oday dhaqameedka waxaa dulmanaa macallinka waxaa dulmanaa qolada dhakhaatiirta oo caafimaadka qoladii caafimaadka iyo qoladii waxbarashadu waa ka baxeen oo ummadooda ay xagtaan oo lacag bay ka dhirgeen oday dhaqameedkii iyo iyo ninkii la ohan jiray ninkii la ohan jiray oday dhaqameedkii iyo ninkii la ohan jiray askari waaba sii baabi'een waa lasii baabi'eye madaxa laga cagay wadadhaqameedku wax walba isagaa qabta bulshadii isagaa haya xildhibaankii isagaa soo xula ummaddii isagaa u garnaqa isagaa kala jiheeya magii isagaa u kala qaada bulshadii buu gacanta ku hayaa waxa la siiyona oo lagu xusona waa muraar dilaacaysa aday ku sugaayaan maxamed cabdullaahi farmaajo adiyo dawladdaadaay sugaayaan oday dhaqamee sharaftiisa inaad mariso ciidankana inaad sharaftiisa mariso oo noolayso oo isugu yeerto oo uu tababarkiisii iyo qalabkiisii iyo karaamadiisii la soo noqdo garaadadii iyo lacagtii baa israacay garaadadu waxay ahaan jireen afar qaanadood dable jadiidaa u hooseeyey dable buuxaa ku xigay aliflaa ku xigay soota firsaala ilaa laba alifle ilaa saddex ariglaa ku xigay xidigle iyo laba xidigle iyo kabtan ifriyora la odhan jiray oo fisaal ifriyore gaashaanle ilaa janan subriyora la odhan jiray wixii oo dhan waa baabeen khaanadii la odhan jiray ilaa saddex arigle ilaa jadiid lama hayo meeshay ka baxday sida lacagtu ay uga baxday baystenkii ama baystenkii iyo kumigii iyo ninkii la odhan jiray caantaynkii saddexdii gambo bawladii nushilinkii shantii shilin tobankii shilin labaatankii shilin boqolkii shilin ay khaanada uga baxeen oo kun lagu warwareegayo wadanku laba masalo maanta kaaga baahaya marka ugu horreysa ciidankii inaa u yeerto ciidan adag u dhisto oo wadanka u shaqeeya oo isku dhafan iyo in lacag deg dega ciidanka loo same loo sameeyo dalka oo adag buu u baahan yahay labadaa horta ku dhaqaa cadaaladana allaha kusalansiiyaanu leena taa taasaan ka leeyahay tan kale xagga puntland haddaan usoo noqdo puntland waxaa noo muuqda sideed iyo waa sideed iyo toban jirsad marba nin baa soo qabanayay nin walba markuu soo qabanayay qiimihiisii iyo siu wuxu dhaqaayay waa la ogyahay maanta waxaan arkaa haddeer waxyaalo badan baa noo muuqda dawladda cabdiweli hogaamiyo maanta waa laydin xamanaya dhaliilaa jira baddii iyo berrigii waa laga dayrinaya baddii waxaa laleeyahy maraakiib baa lasoo dhoobay dhallaaxday qaadayaan ukuntay gurayaan baa layihi idinkaa laydinku eedeynaya adoo heshiis la galay baa layihi ilaa gardafu ilaa raasi casayrna ummaddii ilaa garacad ilaa raasi casayrna ummaddii waa dhaaranaysa haddaanala ka qaban waa iska qabanaynaa bay yidhahdeen dadkii badda ka shaqayn jiray halkaa murxbadeed baa ka dhalanaysa saasay u abuurataay ogaada haddaa idinku keenteenna ka saara ummadda waxaa hadday iskooda usoo galeenna talaha laga gaaro taladan ha isku goobanine qolada siyaasiga ah oo qabanaysa saxaafadda iyo idinka iyo oday dhaqameedka iyo aqoon-yahanka waa in laga tashado dalka oo aada talada wax ka siisaan saddexdiina gole iyo inta kale oo wa waxgaradi dalka taladiisa waa in laga tashado oo wixii ku wanaagsan oo dalka lagu dhaqaayo waa inaad dalka ku dhaqdaan oo ku dhaqaaqdaan waa idin isku koobin idinka saasaan idin leeyahay waa laydin xamanayaa waa laydin xamanayaa dalka usoo jeesada diyaaradda aad saarantihiin ka dega usoo jeesada dalka ilaah baanu idinku dhaaranay nolosha ha ku googoynayna dalka usoo jeesada oo ummadda masaakiinta usoo jeesada oo ummadda abaaruhu ka kaceen usoo jeesada oo ummadda burburka ku jirta usoo jeesada oo ummadda tahriibta iyo baduu dhameeyeen usoo jeesada ilaahay baanu idinku dhaarinay usoo jeesada ilaah baanu idinku dhaarin ummadda usoo jeesada qolada siyaasiyiinta ah oo shirarka qabanaysa adeer talaa laydinka baahiya burburin laydinkama baahno tala keena maskax keena khabirnimo keena guurtinimo keena nimanka u taga la taliya wax qaldan oo aad arkaysaan farta ugu fiiqo sidaa iyo sidaa wax u qabta dhahaya hadday qaban waayaan qolada iyadoo dhaqameedka iyo ismada iyo cuqaashiga nagu dacweeye annagaa meesha annagaa dooraneed nagu dacweeye iyo baarlamaanka annagaa wax ka qabanayno runta farta u saarayna laakiin ha ku tumane ha ku tuman ha ku tumane la tali ha ku tumane la tali ha ku tumane la tali waa dalkaagii saxaafadda iska daa iyo waxa aad midiyaa marinayso nimanka dalka waa la leenay halala taliyo sidaa laga daay hala dayo gobol goboleedyada meela jooga madax ka nool baa loo baxshay hadduu diyaarad saarayay dawladdii diyaaradday saaran tahay oo hadduu baaru baabuur fuushan yahay waa la saaran tahay oo hadduu dibadda u dhoofo waa la saaran yahay intaa isagii baa la sugaya goortuu yimaado baa boqol kun qoys ku didayaan aniga intaasoo kunoo ciidanaysi aniga intaasoo wasiirisi aniga intaasoo agaasimaysi aniga intaasoo dalkuba ma qaado maba u hayo waayahay buu odhanaya haddee wixii meelu kaari kaba uma hayo goortaasu hadhow faraha ka qaadayaao isna goortuu intuu xanaaqabu kiiskiisii dheeraa iska buuxsanaya sidee yeelan marka waxaad yeeshaan intaasna idinkula talin lahaa hadalada gefka midiga la marinaayo oo dadka abaarahayo loogu gabanaayo dawladaha deeqda bixiday ka daayay waydiin mahadnaqaynaa ina ka caddaayo qaaraan baa la yidhahdaa qaaraan
caaqila saciid cismaan maxamuud shanleyse oo ka mid ah odayaasha soomaaliyeed ee ku sugan magaalada garowe ee caasimadda puntland ayuu kaasi ahaa barnaamijka caawi daljirna qodobkaas ayaa ugu dambeeyey waxa uu idinkaga imaanayay xarunta daljir ee boosaaso barnaamijkan mid la mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo